galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa maalin axad ah bisha nofembar ee sanadka kana waa waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitrbaan iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa afarta galabnimo magaalada washington d c na waa sideedda aroornimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o na waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta maamul goboleedka galmudug oo sheegay in ay soo badbaadiyeen lahaystayaal ajaaniba xalay markay adiga saacadda lix saac habeennimo ahayd meelahaas baa gacanta ku dhigay markaa dadkii markii aan soo qaaday oo baabuurtii lagu waday iyo aan diyaariyey la keenay booliiska maritime booliiska oo meel igu diyaarsanaa iyo booliiska federal government of soomaaliya ah oo maxaa leeyahay galmudugna ah baa ii yimid waa la baaray dharkoodii boorsooyinkoodii
wax sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan kalluumaysiga xeebaha somalilan
mar waxaan ku shaqaynaa saabi wax laydhaahdo oo kalluunmadowgaan gurnaa sida timidka saynuubta taraaqadda waxaasoo kale marna dejis baan ku shaqaynaa buroosimo iyo xadhko laysku xidhay ayaan shabaga xagga dambe kaga xidhnaa ilaa konton baac afartan baac ayaan sii deynaa dabeeto subax markaan galaabtii dhigno subaxa dambaan qaadna
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idiin akhriyo goobjoogayaal iyo samafalayaal ayaa sheegaya in xulafada militariga federaalka dalka ethoobiya ay dhac u geysanayaan hantidooda oo ay xarig ballaaran ka wadaan gobolka tigree warkan ayaa walaac cusub ka muujinaya tacadiyada lagu eedeeyey kadib markii dhinacyadii dagaalamayey ay saxiixeen xabad joojin wax ka badan saddex toddobaad ka hor diblomaasiyiinta iyo kuwa kale waxay rajaynayeen in xabad joojintu ay soo afjari doonto silaca ka jira gobolka ay colaadu ka taagan tahay ee ay ku nool yihiin in ka badan shan milyan oo qof tigree ayaa weli inta badan waxa ay ka go-an tahay etoobiya inteeda kale inkastoo gargaarkii la geyn lahaa gobolka uu dib u bilowday kadib heshiiskii xabad joojinta bishian nofembar labadeedii lagu saxiixay dalka koonfur afrika dowladda madaxweyne nicolas maduro ee dalka venezuela iyo mucaaradka dalkaasi ayaa sabtidii waxa ay gaareen heshiis ay ku dhammaynayaan ismarwaagooda siyaasadeed iyadaoo dowladda maraykanka oo taasi ka jawaabaysana ay u ogolaatay shirkad shidaal oo maraykanka laga leeyahay inay howlaheeda shidaalka ee venezuela ay dib u bilowdo heshiiska ayaa loo arkaa mid hoos u dhigaya dhaqaale burburka iyo qalalaasaha siyaasadeed ee ka jira venezuela heshiiska ayaa waddada waxa uu xaaraya in qaramada midoobey ay hantida laga xayiray xukuumadda maduuro u fasaxdo si loogu adeegsado mashaariic bulsho oo kala duwan oo ka socda dalkan ku yaala koonfurta ameerika oo ay ku jiraan barnaamijyada la xiriira waxbarashada caafimaadka sugnaanta cuntada wax ka qabashada fatahaadaha iyo korontada heshiiskan oo lagu saxiixay dalka mexico ayaa waxa uu soo afjaray shan iyo toban bilood oo ay cakirnaan siyaasadeed ka dhex aloosnayd labada dhinac waxaana uu hoos u dhigi karaa qulqulka muhaajiriinta ka imaanaya venezuela isaga oo saameyn ku yeelanaya suuqyada shidaalka ee dunida hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong ong ayaa waxa uu sheegay in yoolkiisa ugu dambeeya uu yahay in uu yeesho awoodda ugu badan ee hubka nukliyeerka isaga oo dallacsiiyey tobaneeye sarkaal oo militari kuwaas oo ku lug lahaa tijaabooyinkii dhowaan ee gantaalaha blistiga ee qaaradaha isaga kala gudba ku dhawaaqistan ayaa timid kadib markii uu kim uu kormeeray tijaabada gantaalka cusub ee wasong oo ah kuwa qaaradaha isaga kala gudba waxaana uu ballan qaaday in uu iska caabin doono hanjabaada nukliyeerka ee ka imaanaysa maraykanka uu kaga jawaabi doono hub nukliyera waxa uu ugu yeeray gantaalka wasong hubka istaraatiijideed ee ugu xoogan adduunka waxaana uu sheegay in uu taasi muujinayso ka go-naanta iyo awoodda kuuriyada waqooyi ee ay ugu dambayn ku dhisayso ciidanka ugu xooga badan caalamka mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan aan ku bilownay mas-uuliyiinta maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay in ay soo badbaadiyeen labaatan qof oo u kala dhashay bakistan iyo iiraan oo sheegay inay ahaayeen kalluumaysato laga qabtay xeebaha soomaaliya labaatankan qof oo dhammaantood rag ah ayaa waxaay sheegeen mas-uuliyiinta amniga in ay horey u qabteen al-shabaab kadibna ay soo daayeen howlgalka lagu soo badbaadiyey dadkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel u dhexaysa hobyo iyo xaredheere haaruun macruuf ayaa xaaladda dadkan waxa uu ka waraystay siciid cismaan warsame oo ah xiriiryaha booliska badda ee galmudug islamarkaana ka mid ahaa saraakiishii soo badbaadiyey dadkan
horta maxaa la yidhahdaa mudane dadkan lix waa bakistan bay u dhasheen afar iyo tobanna wadanka iiraan bay u dhasheen marka waxaa jirtay habeen hore baa waxaan helay tipop from tipof waxa la yidhahdo ama akhbaar degdega waxaan ka helay dadka bulshada nala shaqaysa annagu hawleenu waxa weeye barcadbadeed la dagaalan si fiicanna uma qalamaysnin marka weli hawlaha argagixisiyo waxaas annagu ma galno laakiin communitiga waxay yidhahdeen waxay aragna yidhahdeen dad cadcad oo ka shakinay oo al-shabaab iyo u malaynay marka annagu waxaa samaynaa mar kastaba monitoring ama la socod ama surveillance waxa la yidhaahdo meel kasta waxaan raadinaa wixii badda geli karaa ama kasoo bixi karaa hawlihii barcadbadeedna galmudug aad baa ogala dagaalnay marka community tip ofka ama maxaa la yidhaha baaqii communityga markaa helay waana dad reer baadiyaha marka waa ina ogtihiin galmudug iyo al-shabaab dagaalaha ka dhex maray iyo xataa dowladdii federaalka marka dadkii waxaa ka baqay aniga in la xasuuqo markay reer baadiyihii sheegeen waxaa yidhi anaa bal soo hubinaya anaa ini imaanaya laakiin qof kastoo maqaara cad ma ahan inuu al-shabaab yahay ama argagixiso yahay ama daacish yahay marka dadkii communitiga la xiriiray waxayna kabacdii ii sheegeenba dadkan qaar aqsooday inay yihiin qaar fakri badan ka muuqdo dharkoodii oo wasaqaysan iyo koobab caagada inay ku wataan maxaa la yidhahdaa inay ku wataan bacmadow waxay sheegeen qaar inay dhabarka lagu sido marka tabtiibaa intaa dadkii xeebeedka la hadlay baa anugu xalay habeen hore action baa galay waxa damaa inaa soo badbaadiyo way ii suurtageli weyday sababtoo ah dadkii xiriirka ii samaynaya xoogaa bay baqbaqanayeen xalay baa waxaa sameeyey muddo hal saac ay ahayd meelahaas baan waxaan tegey ceel huur meel u dhow dad reer baadiyaa la hadlay howlgalkiina ah kolley muddo xoogaa dheer buu igu qaatay because habeenkii waa la baqbaqanayaa al-shabaab baa laga baqanayaa leylo nalkeed markii loo jeedo dadku xataa telefoonada marmar waxay samaynayaan way kaa dansanayaan marka waxay igu qaadataba xalay markay adiga saacadda lix saac habeennimo ahayd meelahaas baa gacanta ku dhigay marka dadkiiwa markii aan soo qaaday oo baabuurtii lagu waday iyo aan diyaariyey la keenay booliiska maritime booliiska oo meel igu diyaarsanaa iyo booliiska federal government of soomaaliya ah oo maxaa leeyahay galmudugna ah baa ii yimid waa la baaray dharkoodii boorsooyinkoodii haddee xataa waxaa ku jiray nin maxaa la yidhahdaa kaadida cesho karin baa ku jiray afarna dhabarka lagu siday waa gartay marka maxay yihiin dadkani wallaahi waxaa sameeyey anugu horta safaaradoodii waa la hadlay hay-adda u n o d c oona tababartayna waa la hadlay waxay ii sheegeen dadkan inay kalluumaysato muddo dheer maqnaa yihiin oo maxaa leeya marka ayagabay weydiiyey maxay kale yihiin oo mushakal miyaa mase waa dad isku doona marka waraystana waxay noqdeen qaari waa sideed sanana lahayey yidhahdeen qaar afar sanana lahayey yidhaahdeen qaarna laba sanana lahayey yidhaahdeen raggan waxay ii sheegeen doomo soo caariyey in ay maxaa la yidhahdaa laga qabtay xataa mar waxay ii sheegeen marka badaha soomaaliya ciidan baa intuuna soo jiiday oo cunto na siiyey oo daawo na siiyey annagoo silicsanayn buu intuu na jiiday buu meel xeeb soomaaliyeed intuuna tusay buu wuxuu yidhi berrigii soomaaliya waa kaasaa hadda waxay yidhahdeen marka berrigii tagnana annagoo isku dayanaa inaa maxaa la yidhahdaa cunto raadino dhowr beri markaa meeshii taagnayden oo waxaa la hadalna weysannahay niman al-shabaabaa noo yimid oo horey noo qaatay waayo halkee bay ka qabteen shabaab kuma idiin sheegeen wallaahi waxay yidhahaan koonfurta soomaaliya meel ku aadan baa annagana laka qabtay yidhahdeen waa gartay marka waxaad ii sheegtay mid in la xambaarsanaa qaar ay daciif ahaayeen ma daranyo unbaa ka muuqata mise dhaawacyay qabaan
wallaahi hal midaa wuxuu iga tusay nabar lugta uga yaalay wuxuu yidhi meel aan nalaku hayay baa kolley wuxuu yidhi ma qaraxa al-shabaaba anugu mase dad baa soo weeraray wuxuu yidhi nabar baa lugayga gaaray hadda wuxuu yidhi xataa daawo wayay sii waayeen buu yidhi waxaa iska silixsanaadaba waa dambe xoogaa kaniiniyaal ay keeneen xoogaana waa raysa nabarkiina nabar saas u weyno ma ahano waa meesha maxaa la yidhahdaa lugta korkeeda lugta lagu taagan yahay qaybta korkeeda ah baa wuxuu baa xooga taala meel la moodo in midi saas loo saray hadda halkee baad ku haysaan waxaan keenay xalay u maray lix saac iyo xooga ahayd baa waxaan keenay saldhigga booliiska hobyo kabacdina
waxaa u yeeray taliyihii booliiska degmada hobyo guddoomiyihiina saaka waa u yeeray xalayna waa bayla socday waana ayla shaqaynayeen hawada ayla shaqaynayeen ragga sarsare taliyaha gobolka mudug u xil saaran ciidamada nisana waa i yimid saakay marka regulationka caadi baan marinaynaa maxaa la yidhahdaa addoomahoodii magacyadoodii inaa raadnimo ay kala saarnaadeen daawa saakay u bilaabay waxaa kaloo jirta safaaraddii bakistan waa la hadlay tii iran waa la hadlay waxay igu yidhaahdeen walaalow adaa muslim walaalkayna waxaa samaysaa noogee meel isbitaal leh waa gartay marka dadkan miyaa la yska soo daayey ma waanwaan bay ku soo baxeen mise way soo baxsadeen
wallahi waxaa u malaynayaa colaadan badbadatay baa waxaa u malaynayaa wax haystaba dadkani inay soo yaaceen iyo in la layacay ama in fii sabiililahi laisku sii daayey maadaama dagaalkii al-shabaab iyo galmudug iyo federaalku soo xoogsaday waxaa jirta bressure marmar baa dhacda bressurkaas badan marku dhacana waxaa imaan karta inaa dadkii afduubnaa meel cidlaa looga tago maadaama ay doon yihiin oo baktinayaan oo maxaa la yidhahdaa dabcaan yihiin oo meel loola cararo oo aan la haynin waa gartay laakiin waxaan maxay kuu sheegeen adigaas maa la soo daayey mise way soo baxsadeen annaga waxay yidhaahdeen dhowr meelood sidiina lakuu kala hay jiray waana lakala tegtegey nin baana soo aruuriyey haddee ayagu ninka soo araruuriyey ma mid dadkii aan la hadlayay mid ka mid ahaa iyo mid kale ma yaqaaniin laakiin anuu dad badan baa intaa la hadlay baa waxaa yidhi war qof kastoo maqaar cad al-shabaab iyo daacish maahane oo dabadaha ka yimide kalluumaysato badan oo maqan baa jirta anuguna howlahan badbaadinta dadka afduuban waa ku xeel dheerahay oo muddo dhowr iyo toban sana ilaa waagii burcadu cuslayd baa dadka badbaadi jira marka bulshada ayla shaqaysaday aniga bulshada soomaaliyeed baana u mahad celinayaa maamulka degmada hobyo waa u mahad celinayaa taliyaasha booliiska oo khatarta xalay galay oo maxaa la yidhaha naftooda horay waa u mahad celinayaa ayaga laftigooda waa u mahad celinaya waxaa aaminsanaha dad geesiy geesiyiina inay yihiin oo soo lugeeyey oo soo dadaalay su-aasha kalean ku weydiinay waxa weeyaan wax dokumentiya may wataan oo aqoonsiya oo sheegaya dhalashadooda iyo magacyadooda waa baarnay meel kaste hal qof oo dokumenti wata male ambashatoradoodii baa maanta waxay ga codsadeen inaan soo mamasawiro magacyadooda soo qoro iyo waddamada u kala dhasheen si temporary travel document loogu sameeyo ama documentiga kumeel gaarka ah oo lagu safro oo dadka gargaarka deg dega u baahan lagu dhoofiyo horay baana warqadahaas ugu jiri jirnay oo safaaradooda usoo jaraa
kaasi waxa uu ahaa siciid cismaan warsame oo ah xiriiriyaha booliska badda ee galmudug waxa uu u warramayey haaruun macruuf marka lagalab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan guddoomiyaha hay-adda maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuq maasuqa ee somalilan liibaan ismaaciil cabdulaahi ayaa sheegay in ilaalinta waqtiyada shaqada ee xafiisyada dowladda aanay gaadhin xeerkii laga doonayey liibaan ismaaciil cabdulaahi ayaa waryahayaga khadar maxamed cakulle uga warramay isagaoo jooga magaalada hargeysa arrimaha maamul wanaagga iyo shaqada hay-addiisu ay ka qabanayso hagaajinta maamul wanaagga sidaad sheegtay komishanka maamulnaagga waxaa la aasaasay sanadii labadii kun iyo tobankii markii xisbiga kulmiya uu ku guuleystay markii labadii kun iyo labaiyo tobankii golaha wakiilada xeerka loo gudbiyey waxay wax ka bedeleen qaabkii ay hay-addu u aasaasnayd oo markii hore hay-adda waxaa loogu talagalay inay si ful ah ama buuxda inay corruptionka ula dagaalanto maamulaaggana u xoojiso marka corruptionkii wixii la xidhiidha wuxuu lagu daray qodoba odhanaya in hanti dhowrka wixii midmadow maaliyadeed la arkay in loo gudbiyo inta kale ee maamulnaag iyo maamulka in la hagaajiyo o dhanna uu si toosa commissionku wax uga qabto marka haddii aan si yaroo kooban dadka ugu soo uruuriyo commissionku shaqada uu hayaa waa shaqa baaxad leh oo runtii marka dee maamulku wanaagsanaado maamulku saxmo haraarkigiisa iyo hanaankiisu dhismo ayaa musuq maasuqna meesha ka baxaya laakiin intuu maamulku habaacsan yahay musuq maasuq uu jiraya markaa komishinku wuxuu inta badan sameeyaa inuu baaro nidaamka maamul iyo gudulolooyinka maamul inuu derso qaabka hay-adaha loo dhisayo qaabka laga tala bixintooda qaabka loo habaynayo iyo in muxuu haye ku-tagrifalka awoodda oo iyaduna kaba qayb ah musuq maasuqyada uu baaro markaa iyo hirgelinta in hay-aduhu qorshahooda iyo nidaamkooda iyo istaraatiijiyadooda ay ku dhismaan kuna shaqeeyaan komishinku shaqadiisa markuu gudanayo inuu si madax bannaan u guto oona ciidnaf ku faragelin karin maamul wanaag waxyaabaha tiirarka udubdhaxaadka waa dhismadiisa hay-adihiisa dawligaabay ka mid tahay intalbadslmin haddaad qiimayso nidaamka toosinta maamul wdiin hirgala marka hore maadaama mabdaa maamulnaagu bulshadeena somalilan marka horeba dhaqankeeda aanu ku jirin oo waxaan la macaamilna inaan aanu hayn laakiin intii dambe oo dhan annagu waxaanu ku dadaalna inaan culays gelino marka maamulaag laga hadlayo sideed tiir baa udub dhexaad u ah hay-adaha dowladdu dhexdooda seebe sharciga ugu dhaqmaan sideebay transparent dhexdooda u yihiin sidee daafurno yihiin sideebay nay u raacaan mxuuahay uga qayb qaataan shaqaaluhu hawsha la qabanayo iyo bulshaduba sideebay isula xisaabtamaan qorshayaashaay ku shaqaynayaan waa noocee ama heer dhismeedkoogu marka inta badan nimanka khadrow iyo bulshaduba de waxay aragtaa in hay-ad waliba ay qorshaha muddada dheer yeelanayso in qorshaha muddada fog ay yeelanayso in siyaasadaha iyo xeerarka la ansixinaya ay soconayaan oo hay-aduhu ay siyaasadiyo xeerarka ay ku shaqaynayeen ay yeelanayaan markaa waxaan isleenahay hawsha wax badan baad ka qabateen waxa noo yaalaana way ka badan yihiin runtii commishinku markaa wuxuu qabtaa shaqo joogtaa oo inuu baaro maamulkoogii taladii la siiyey iyo sida layidhi waxaa hagaajiya haddana in dibu qiimeyn lagu sameeyo barnaamijyo badan oo dib loogu habeynaya hanaanka dowladduna inta badan qaarna way socdaan qaarna way dhammaadeen marka waxaan dibu habeynta ama reformka loogu yeedho waa waxyaabaha aanu isleenahay saldhig baad u tihiin maamulnaagax wakhtiga oo kale dadkeenu inta badan waxaa laydhahdaa xafiisyada dowladda cabashooyinka marar badan lasoo hadal qaado wakhtiga oo kale in xilliga loogu tagalo shaqada lasoo galo madax iyo shaqaalaba xilliga loogu tagala la baxo waa su-aal aada u muhiimo inta badan guud ahaan magaalooyinka somalilan ama bulshadeenna markay dawli iyo kagaarka loo leeya noqotaba waxaynu nahay ummadda keliya ee haddii aad u baahato kowda duhurnimo farmasxitaa kuwa adeega aanad helin marka waa waa caqabadaha guud ee saacadaha shaqadu oo meheradaheenu ay xidhan yihiin xafiisyada dowladda kowda laga baxo wakti ay ka horreyn jirto kooda laga horreyn jirayna way jirtay laakiin waxaanu commissionku imika doonayaa oo aanu iyaduna jirta oon isle laakiin aad aad dadku ha u gaadho qeybta cabashada commissionka oo xafiiskaasi aan ugu tala galnay in cabashada adeega laamaha dowladda wixii adeeg ka cabanaya inay bulshadu iyo wixii ku-tagrifal awoodeed ka cabanayaba inuu inuu xafiiskaasi si culus u shaqeeyo waa bartilmaameedka sanadka insha allah bidnillahi kariim waxa kaloo iyaduna aanu culays ka saarayna waxa weyaan inaanu waxyaabaha marka dadku adeega xafiisyada dowliga ay usoo doontaan waxyaabaha caqabad ku noqonayay oo dhan waxyaabihii lagu xalinayay baanu iminka gacanta ku haynaa marka waxa weeyaan sidii aan hawshaa u fulin lahay maanu iminka noogu waaweyn bulshadana guud ahaan waxaynu leenahay inay ku boorinaynaa wakhtigu waa waxyaabaha ilaahay agtiisana dee qaaliga ku ah marka in wakhtiga laga faa'iideeyaa waa waa waajib commishinkana xil baa annagana naga saaran oo waxyaabaha xilku naga saaran yahay kudhaqanka saacadaha shaqadu waxa weeyaan qodobada uu commisshinku u taagan yahay marka waxyaabihii aanu soo ururinay waxyaabahaanu arkayna sixistoodii baan iminka gacanta ku hayna
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuq maasuqa ee somalilan liibaan ismaaciil cabdilaahi oo u warramayey khadar maxamed cakulle magaalada xeebta ah ee berberaha waxaa la sheegayaa in ay kordheen dadka ka shaqaysta meheradaha kalluumaysatanimada kalluunka ayaa waxa uusan ahayn kan laga cuno magaalada balse sidoo kale loo qaado gobolada kale ee somalilan qaar ka mid ah kalluumaysatada ayaa waxa ay sheegeen tababaro in ay heleen sidoo kale waxaa la hagaajiyey qaboojiyaal kalluunka lagu kaydiyo warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray cabdikariim olol oo ku sugan berbera halkan aan ku sugannahay waa takedda magaalada berbere qaybta kalluunka waxaa halkan i yimaada maalin kasta dad aad u badan kuwaasoo siyaabo kala duwan kalluunka uga shaqaysta iyadoona qaybaha kala duwan ee bulshada iyo ganacsatada iyo dadka iyagu u qaadaya gobollada ay si weyn ugu xidhan yihiin maxamed xasan xirsi waxa uu sheegay inuu muddo afartan sano ah ka mid ah kalluumaysatada magaalada berbere isagoona sheegay in isbeddel weyn uu ku yimid iyadoo haatana ay ku soo biirayaan dad aad u badan sida ay u kalluumaysan lahaayeen waxa weeye berigii hore doonyuuna way ku yaraayeen dadkuna wuu ku yaraa laakiin markii imika la fahmay ee dadkii dad bad badanna loo tababaray waxna ay ka soo galeen dibadda ka soo galeen waxa weeye dadku aad bay uga shaqaystaan markuu doonta iska leeyey isagaa iska leho waxaan ku leeyahay wixii uu ka helo isagaa iibgeysto ninkii cidda u shaqaysanay isagaa ka iibsada isagaana iibgeeya oo ama hargeysa ama buracmeeshu duwalma u diraa ama halkan uu ka iibiyaa ninkii u shaqaynayana isagaa lacagta siiya qiimana wuu kula heshiiya kaydintaoo kale ka waran berigi hore dhibaatooyin lagu qabay xagga kalluunka dhibaato fara badan baa lagu qabay markii hore waxaan ku leeyahay may lahayn qaboojiyayaal iyo iyo baraflayaashu wa yaraayeen laakiin imika ilaahay mahaddii baa lagu jiraa barafkuna rag badan baa ka faa'iidayso barafbaliyaal keenay qaboojintuna way fiican tahay markaasaa lagu soo dhiiraday badii lagu soo dhiirsaday nin waliba uu shallaash iibsaday saasaa lagu soo galay cawaale hayaan waxa uu ka mid yahay dadka iyagu gala badda waxa uuna ii sheegay muddada ay badda ku soo jiraan iyo noocyada kalluunka ay soo qabtaan waxaan uga shaqaynaa badda mar waxaan ku shaqaynaa saabi wax la yidhaahdo oo kalluunmadowgaan gurnaa sida timidka saynuubta taraaqadda waxaasoo kale marna dejis baan ku shaqaynaa baroosimo iyo xarko laysku xidhay ayaan shabaga xagga dambaka ka xidhnaa ilaa konton baac afartan baac ayaan sii deynaa dabeeto subaxi markaan galaabtii dhigno subaxa dambaan qaadna kalluunka kalluundhagaxa la yidhaha gaxashka qardabada siifaanka kalluumadaasaa markaa ka soo allahuma salli calaa maxamed mar waxaan gaadhnaa ilaa halkaaya maydh ayaan u shaqo tagnaa astaafadayadu markaan ugu yaraanno toddoba cisho sideed cisho shaqadayadu way ku soo xidhantaa marna xaggan galbeed baan u baxnaa ilamaayo meesha laguraada haradda waan soo shaqaynaa ilaahay maasha allah alxamdulilahi rabbilcaalamiin waan ka helnaa risaqayga dadka ka shaqaysta waa noocma kalluunka kalluunka waan badannay cid walba oon leena cid khaasa maaha cid walba oon leena bariyo galbeed waa la sigeeya dadku waa u soo shaqo tagaan iminka laftigeega waxaa jooga aashash ka yimi boosaaso kuwii boosaaso ka shaqayn jiroo dhan badankooga xaggan usoo hore qiimaha kalluunka ee kala duwan ee lagu iibiyo magaalada berbera iyo magaalooyinka kale loo qaada ayaa waxaa nooga warramay guulaha diiriye yuusuf oo ka mid a dadka ku iibiya magaalada berbera kula meheradaha kalluunka lagu gado bismillahi raxmaan raxiim cabdikariinow aad baan u mahadsan tahay aad baan kuu soo dhaweynaynaa kusoo dhowow shirkadda maasha allah fishin company berbera halkan uu yimaado qiimihiisu uu kala duwan yahay mid waxa weeyaan kinga fish ama deerig baleewo kalluunka ugu qaalisan ee baddeenna laga helo kiilooga waxaa la siiyaa shan doolara baf meelaha wax ku dhow ama afartan kunoo shilin ama shan iyo afartan kun meelahaas sometimes way jirtaa dee mararu ka qaali garoobaa laleeyahay kiilooga kale hadda kalluunka wuxuu marayaa kalluun kale waxa weeyaan sicirkiisu wuxuu marayaa labaatan kunoo shilinka somalilandna midna waxa weeyaan waa toon fish waa kalluunkii casaanka ahaa dadkeenu inta badan ay isticmaalaan sida timidka saynuubta shirwada waxaasoo kale midna waxa weyan waa kalluun cadka oo kalluunka kalluun dhagaxa loo yaqaano ama waxa weeyaan meelaha shacabkaa degan inta badan bana kaasaa xagga nafaqada iyo xagga faytamiinkaba fiican marka anagu intaba waanu iibinaa waanaanu gobolada kalena waanu u dirnaa waliyahay naga dhafta kalluunka koob iyo shan iyo labaatan kalluuna baa lee shan baa figara shan baa hoola gacanta iga fuday dadku debigooda way kuu tumayeen gacanta fuday karabso maxaa ku haysaniyow halkani waa goob lagu sameeya kalluunka magaalada gudaheeda ayay caan ka tahay sida uu noo sheegay maxamed xuseen axmed halkan waxa weeyaan meesha dhukuceysha fish house baa la yidhahdaa iminka aanu raacinay hodheel marka waxaan kalluun qalayaan haynoo faqada waana meesha ugu kalluunka fiican leh dhammaan marka la eego gobollada somalilan xagga samaynta dad kala duwan ayaa fursad ka helay shaqo axmed abakor waxa uu sheegay inuu horey u wadan jiray gaari rakaab haatana gaadhi nooha ayuu wataa kaasoo ii sheegay in isbeddel uu ku sameeyey gudahana uu tallaagad ku farsameeyey geeyaa boorame wajaale hargeysa burco dadkuna waa xiiseynaya dadkana waanu u geynaa hargeysa mar waan qaadeen waa barfinaa dee barafkaas ilaa iyo hargeysa ilaa iyo wajaale ilaa meeshu doona baraf waad u isticmaashaa maye gaadhigu dee waa feebar baa lagu sameeyey barafkaasaa lagu shaba barafkaasaa sidiisa ahaanay markii hore shaqo kale miyaad ka shaqaysan jirtay marka hore kale noohada haa rakaab baqaadsi dee rakaabkii shirkadaha nagala kacay gaashaanle dhexe ayaan la cabdi yuusuf ayaa isaguna ii sheegay inay si weyn ula shaqeeyeen kalluumaysatada diiwaangelin u sameeyaan haddii ay khatare la kulmaanna ay la soo xidhiidhaan dekadii kalluumaysiga dadka xoogsatada ah ee somalilanderka way soo galaan halkanay ka soo galaan xafiiska yimaadaan ninka weel istaaraya ama laashkii lumo loo soo saaro saacadda u baxay inta qofee saarnayd cidda lahayd laashka cidda mas-uuliyadda saarnayd ee naaqudaa marka waktigaasuu laashkaasu baxay ma soo gelin laashkaa waa marka haddii suspecti jiro oo dadkii lalaayahay ama ay dabaylayo wax jiraan marka waqtiga dabaylu jiraan waa laga shakiya dadka kalluumaysatada waa dad muwaadiniin oo dhaba way nala shaqeeyaan waxay garan waayaan ciidanka way la soo sheegaan cabdikariin nolol v o a magaalada berbera
wali waxaad degeysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jacfar kuukaay
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ee meel walba aad dunida ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti kuwa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska cabdiraxmaan sheekh yuusuf al cadaala oo isaguo haatan ku sugan magaalada muqdisho wasiirka ayaa inta uu barnaamijka socdo aniga iyo dadweynahaba waxaanu wax ka weydiin doonaa gulufka ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee ka soconaya waddanka soomaaliya dhacdadii ugu dambeysayna waxaa la sheegay in ilaa boqol ka tirsan maleeshiyada al-shabaab lagu dilay deegaanka ceel dheere oo ku yaala sohdinta hiiraan iyo shabeellaha dhexe mudane wasiir kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeysta waa mahadsantahay jacfar adiga iyo dhegeystayaasha t o eba waa salaamaya waana dhawah marka hore bal si kooban nooga waran dhacdooyinkii ugu dambeeyey ku saabsan dagaalkan lagula jiro al-shabaab ee ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ay kula jiraan waa mahadsantaha mar kale jacfar shaqada wanaagsan aad haysaan waa idinku bogaadinaynaa intaa kadib gulufkaasi runtii si wanaagsan ayuu u socdaa meelo kala duwan ayuu ka socdaa sidaad xustay waxaa u dambeeyey howlgal shan saacadood ilaa sideed saacadood wakti u dhexeeya socday oo ka dhacay xadka gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe u dhexeeya oo in ka badan boqol khawaariijta al-shabaab ka tirsan oo toban horjooga ay ku jiraan lagu dilay ciidamada nabad sugidda iyo ciidanka xoogga iyo saaxiibada caalamiga ah iyo dadka deegaanku ay ka kaashadeen waxaa ka horreeyey laba habeen ka hor in laba howlgaloo isku xiga iyona deegaan lagu magacaabo buura madiina oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose howlgal qorshaysan oo nuucan oo kaleeta ah lagu beegsaday meel ay beere dhexdooda oo khawaaristu ay isku urursanayeen halkaasna laba jeer oo kala duwan ayaa howlgalla ka dhaceen midna afartan iyo sagaal ayaa lagu dilay midna shan iyo toban ayaa lagu dilay marka waxaa kasii horreeyey ama intii howlahaas ay socdeen iyaga laftirkooda ay khawaaristu isku dayeen inay soo weeraraan magaalada kaayib oo iyagana lagu jebiyey marka howluhu sidaas ay u socdaan waa dabcan dagaal hadda dhowr bilood socda oo dadka soomaaliyed ay la socdaan runtiina sidii dowladda soomaaliyeed oo u qorshaysay u socda aanan rajeynayna insha allahu tacaala wakti aan sugayn inuu soo afjarmi doono ilaha idankiisa waayahay intaanan dhegeystayaasha u gelin su-aasha dad badan ay isweydiinayaan waxa ay tahay maadaama al-shabaab dagaal uu uga furan yahay gobollada dhexe ee soomaaliya xaruntooda ugu weynna ay ku taalo eejubbooyinka gaar ahaan gobolka jubbada dhexe maxaa ka hortaagan dowladda iyo maamulka jubbalandba in deegaanadaas al-shabaab ay fariisinka ku leeyihiin oo ay weerarada ka soo abaabulaan oo ay shirarkooda sida caadiga ugu qabsadaan in ay weeraraan jacfar runtii horta dagaalku wuxuu ku socdaa qorshe muxuu ahaa ay dejiyeen wasaaradda gaashaandhigga iyo kalifka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo hay-adaha kale ee amniga maaragtay arrimaha ku lugta leh dabcan iyadoo lagu xisaabtamayo sida ugu wanaagsan ugu fudud uguna khasaaraha yar duruufta waddankana la jaan qaadayso ayay u qorsheeyeen hadba goobuhu sida ay ugu kala horeeyaan iyo sida ay u qorsheeyaan inay maaragtay howlgallada u bilaabaan laakiin meel jamhuuriyadda soomaaliya ka mida oo laga ogolyahay khawaarijta ama ay ku nabadgeli doonto ma jiraan caawadan aan wada hadlayno magaalada soomaaliya waxaa kala fog gaaray usiinka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyaga mas-uuliyiintaas iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedka jubbaland halkaas ay ku joogaan sidii loo xoojin lahaa howlgalladaas waxaa kasii horreysay koonfur galbeed marka meel soomaaliya ka mida oo aanay qorshe ka lahayn dowladdu ma jirto waana rajaynaynaa insha allahu tacaala in maalin kasta dadka soomaalida ay maqlaan meel cusub oo khawaarijta aada uxanu uxanuujisa oo lagu dhisto insha allahu tacaala meel kastana waa waana lagu weeraraya waana laga saaraya biidni illahi alkariim waay aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha koowaad baan rabaa inaan eh, siiyo eh, su-aasha eh, eh, may maqashaa waay codkaaga kor u qaad eh, su-aasha aad haysana soo daa magacaaga adoo ku bilaabaya iyo halkaad joogto magacaygu waa axmed maxamuud waxaan joogaa galgaduud wasiirka waa u mahad celinayaa iyo dhegeystayaal sharaf sareena dhegeysanaya iyo weriyaha noo daadihinaya dooda iyo sida oo dhan soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddaan su-aasha u guda galo wasiir waxaad tidhaahdee boqol baan dilnay baad maalin kasta tidhaahdaan bal haddii hadda maalin kasta boqol la dilo nimanku sooma fududaadeen oo oo nafis lama heleen waa alaabtiina weli waa socotaa boqolaalna waa sheegeysaan oo waa dilay bal su-aashaasaan aan wasiirka weydiin lahaa wasiir adoo mahadsan waay aad baad u mahadsan tahay jawaabta dhegeyso waa mahadsan tahay axmed walaal aad baad u mahadsan tahay axmed runtii waa sidaad sheegtay horta anagu wax kasta oo aan sheegno waa wax aan caddayn u hayno oo aan kori taagnay khawaarijtaas maanta la laayena maydadkooda ciidamada asturay oo aruuriyey dabcan sawiradooda iyo muuqaaladoodana meelo badan ayaa maaragtay laga heli karaa oo ay maaragtay muxuu ahaa yaalaan maxaa loo nafisi waayey waa la nafisay axmed runtii lixdan maalmood ka hor khawaarijtu waxa aada ogtahay dhulka ay joogeen iyo maanta meesha ay joogaan goobihii dagaaladu ay ka dhaceen sida weyn loogu maaragtay tallaabooyinka laaga looga qaaday ee gobolka shabeellaha hoose laga bilaabo gobolka shabeellaha dhexe gobolka hiiraan gobolka galguduud gobolka mudug marka dhul runtii iskuweer ahaan marka la fiiriyo kun kilomitr ka badan ayaa laga saaray khawaarijta sidoo kaleeto aada iyo aad ayaa loo naafeeyey xoogoodii oo waxyeelo weyne ay maaragtay usoo gaartay welina waa socotaa howlgalkuna wakti hore ayuu ku jiraa marka axmed waad ogtahay bila ka hor iyo toddobaadyo ka hor sida ay u weerari jireen gobolka hiiraan waad ogtahay weerarada ay ku qaadi jireen gobolka mudug waad ogtahay shabeellaha hoose talajyada ciidamada ee halkaa jooga iyo kuwa midooda africa weerarada ay ku qaadi jireen shabeellaha dhexe sidaas oo kaleeto waxaasoo dhan ba waad ogtahay in wixii aan ka hadlaynay saddex bil afar bil dabeecadihii jiray iyo maanta waxaan ka hadlaynay bilow waana sii soconaysa insha allah dagaalkan muddo buu soo socday badan oo bilo ah mar walbana dad fara badan oo maleeshiyada al-shabaab ka tirsan baa lagu laayaa oo sida hadda axmedba uu sheegayey lasoo bandhigaa meydkooga haddana ma muuqdo horumar guud oo la arki karo oo la taaban karo oo weli uun aaggi baa la joogaa markii ugu dambeysay magaalooyin la qabsaday oo ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku qabsadeen baa haddana dib looga soo gurtay oo laga soo baxay oo al-shabaab ay haddana la wareegeen maxaa diidan in horey loo socdo oo horumar muuqda lagu tallaabsado ilaa goobaha ay al-shabaab joogaan oo muuqda oo la yaqaan waa mahadsan tahay jacfar runtii arrintaas waa kugu diidanahay ah in aan horumar muuqda la samayn waxaan aaminsanahay horumar degdegay oo ka baaxad weyn intii la fili karay muxuu ahaa waktiga hadda dagaalka uu socday ayaan gaarnay ilaahay mahadiisa oo dadka soomaalida ay hormuud u ahaayeen kasoo bilow gobolka hadda howlgalkan xudunta u ah dadkiisu runtii ay maanta dadka soomaaliyeed oo dhan u geesiyaasha u yihiin iyadoo dadka soomaaliyeed ay geesiyaal yihiin ee hiiraan oo aada og tahay khawaarijtu inay kala gooyeen beladweyne iyo matabaan inay inay kala gooyeen oo halkaa ay etoobiya uga gudbeen xabadii ay halkaas kasoo bilaabeen ciidanka xoogga iyo reer hiiraan maanta waxay joogtaa meesha la yidhaahdo beere ayaan ka hadlaynaa dadka dhulka kala yaqaanaay waa qiyaasi karaan intaas aanay horumar ahayn laga laga bilaabo maaragtay aagga baxdo iyo weerarada cadakiir ay kusoo qaadi jiraan khawaarijtu iyo meesha maanta aan ka hadlayno oo ah gaayib inta ay isku jiraan baad garan kartaa wisil oo ay weerareen oo ay isku dayeen inay hobyo iyo gaalkaad ay kala geeyaan dagaalkii looga soo qaaday maanta isagana waad ogtahay inta ugu soo jiro iyo dhulka laga soo durjiyey shabeellaha dhexe oo ciidankii ka baxay balcad iyo muqdisho ay joogaan xadka gobolka galgaduud ay saaran yihiin oo ruumirgoda qarka u saaran yihiin baad garanaysaa marka shadallaha hoose oo dhulkii halkan isaga gooshi jireen oo maaragtay u dhexeeyay balcad iyo afgoyn ku aadanaa ayaan sidaas oo kaleeta ka hadlaynaa oo dhibaato weyn khawaarijta lagu geystay gobolka baay iyo gobolka bakool oo isagana dhul aada u fara badan laga sifeeyey marka runtii su-aali ma geli karto horumar ma la sameeyey mise lama samayn ma geli karto waxaa soo haray arrinta ku saabsan meelo laga baxay runta arrintaas waxay u badan tahay dacaayad muxuu ahaa la rabo in lagu niyajediyo dadka soomaaliyeed waxaa rabaa inaan kuu sheego inta howlgalkaasi socday jacfar waxaad baari kartaan meel khawaarijtu inta laga qabsaday ay maanta dib u haystaan waxaa ka jira hal magaalo oo waxaa la yidhaha oo iyadana la korjoogo waa dhacdaa meelaha qaarkood in ciidamadu ay ay ay xeelado milateri isticmaalaan laakiin meel qof kasta oo ii sheegi karana waa ku casiimaya oo dhihi kara magaalo hebel a khawaarijta inta laga qabtay dib u qabsaday inay dib u haystaan oo aan deegaankaas wadaxoo isagana hadda shaqadiisa socoto ciidanku kor joogaan laguna naasheeye aan ahayn marka intaasi ma aha wax loo soo qaadan karo oo oo la dhihi karo muxuuaha waa laga baxaayo waa laga noqdaa lama joogo xilligii laga bixi jiray lama joogo xilligii laga noqon jiray khawaarijta maanta waxay hayaan dawladda ka hor waa dadka soomaaliyeed oo dhulka deganaa oo tuulooyinka deganaa oo xeelasha xoolaha iyo ceelasha lahaa iyaga iyo khawaarijta mid unbaana dhulka u haraya meel u noqdaan oo aan ahayn dalkooda inay difaacdaanna ma haysan waaya marka marka si kooban goormo dagaalkan ka soo bilowday hiiraan iyo galgaduud uu gaarayaa baad is leedahay gobolka jubbada hoose waata horta hadda kuu sheegoonku eri dalka oo dhan dagaalkan horta mabdiciisa siyaasiga ah ama go-aankiisa qaraarkiisa siyaasiga ah marka laga soo tago in ay ahayd aragtida madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo siyaasada xukuumadda ra-iisul wasaare xamse ama qorshaha xukuumaddana dagaalkan ugu horreeyay kasa kow siyaasad loo dhan yahay iyo go-aano loo dhan yahay oo golaha wadatashiga qaranka ee madaxweynuhu gudoomiyo ra-isul waaruhuna ka midka yahay ay gaareen buu ku socdaa meel marka dalka ka mida oo aan khawaarijta dagaal iyo diyaargarow uga socon ma jirto jubbaland waataan kuu sheegay horena dagaalku waa uga socday haddana waa wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha wadanka xoogga iyo madaxdii jubbaland halkaa fadhiya sababo la xiriira shaqooyinka ciidanka awgeed maalin hebel kuma dhahayo laakiin waktiga ugu fudud oo suurtagala ayaan khawaarij uga sifaynayna dalkeenna mana rajeynayno inay inay nagu waari doonto dhegeystaha xiga baan siinayaa fadlan magacaaga ku bilow iyo halkaad joogto soona gudbi su-aasha aad weydiinayso wasiirka magacaygu waa cadcaad daangaal cawaalo jooga magaalada beledweyne soo eeda waa salaamay salaan bacdigeed waxaa kaloo salaamayaa wasiirka warfaafinta professor alcadaala alcadaala waa salaamayaa waxaan weydiinayaa wasiirku waa wasiir soomaaliyeed dhammaan soomaaliyeed inuu matalaa gobolada dalka waxaa ka bilowday dagaalaa ka bilowda safmara dagaaladaa bilowdana kollay dawladdu si toosa uma bilaabin oo dad gadood oo shacabaa bilaabay dawladdu marka dagaalkii bilowday ilaa hadda waxaad moodaa in maaragtahay xoogaa la gacan biseexaayo sababto ay tahay ciidamo waxaa jira wasiir oo furmaha aan la keenin oo xeriyo ku jiro tababara kasoo baxay haddii ay la tariyi jiraan iyo haddii soomaaliya joogaan dadkii garoodka ahay oo qabiilada qabaa-ilada ahay wax ciidanka loo howlgalaahu waa ciidamo yar oo farkutirisoo dawladda marka wasiir ciidamada xerooyinka ku jira dawladdu inay soo saartay furmaha keento maxaa dib u dhigay qodobka koowaad waa kaas qodobka labaad wuxuu yahay waxaa ka jira hadda hirshabeelle iyo shabeellaha dhexe iyo galmudug dagaalaha ka jira dagaalada ka jirana waa mid looga adkaaday al-shabaab sidaasay taana haddana dawladdu kaalintii la raba ma aysa keenin marka waa waaya daqaayib oo kale waxaa ka jira dagaalaha ka jira maleeshiyada jooga maleeshiyaadkaas jooga iyo dawladda oo isla jooga waxa ku dhacay dib badan baa ku dhacay qofka soomaaliga ana de waxa waaye qof soomaaliya dii wax gaara waa ka xanuunsanayaa dawladdu marka iyadoo dadkii in badan meeshii dagaalo ay ku dha dagaala ka dhaceen oo dad badan meeshaas ay ku dhinteen oo al-shabaab mar al-shabaabna markay meel weeraraan haddaba ay soo aruursadaanoo ayaga haddaan laga tigin ka hor waa issoo arushadaan marka wasiir dadkaas maxaa in laga howlgalo oo dawladdu la howlgasho oo maaragtay gurmada la siiyo oo waxay u baahan yahay in la siiyo maxaa diiday su-aashaana waa wasiirka weydiiyo waaya waa laba su-aal ciidamada xeryaha ku jira iyo su-aashan waaya waa mahadsan tahay dhegeyso jawaabta haye wasiir cawaale waa mahadsan tahay walaalkay aad iyo aad ba umahadsan tahay cawaale waa kuu mahad celinaynaa adiga dadka reer hiigaanna waa si gaaraan kuu hambalyaynaynaa intaa kasa kow labada su-aalood midda hore waxaan runtii horta rabnaa dadka soomaaliyed maanta wax lagu farxana ah in qof kasta oo soomaaliya ah maanta uu jeclaan lahaa inuu arko askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo qaybaha kale ee ciidanka oo hortiisa jooga oo uu uga gambado weerarka cadowga ku hayaan sida aada u jeceshihiin oo aada u laxansanaysaan ciidankiina aada iyo aad bada u mahadsan tihiin intaa ka sokow hawaala dalku aad buu u ballaaran yahay cadowgu dhulka uu joogahayna waa ballaaran yahay aagaga ciidamada ka howlgalaana aad bay u tiro badan yihiin waktiga aan ku jirno iyo duruufaha ciidamadeena ku samaysmayaanna waad garan kartaa waana dareemi karnaa rabitaanka dadka soomaaliyeed iyo sida ay dooni lahaa ay jeclaan lahaayeen oo ah in meel kasta iyo deegaan kasta dalka ka mid a ciidan ku filan ay arkaan oo ay gabaadsadaan oo ay hooskooda harsadaan insha allahu tacaala intaan haysanana waa u mahad celinaynaa waana xoojinaynaa xoojintooda waa socotaa oo gacanna waa waa ku dagaalamayaan oo dalka isku xoreynayaan gacanna waa lagu dhisayaa oo waa ku tababaranayaan oo waa isku horumarinayaan ciidamadu waa waa sidaas waxaa intaas weelisa waddanka oo dhan meelaha hadda dagaaladu ka socdaan xawaale hiiraan inaad ii sheegtay hiiraan dhulka dagaaladu ka dhaceen meel aan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka howlgelin oo aanay cagtooda dhigin kuna taallo meel kasta oo dadka deegaanku ay ka dagaalameen ciidankaa la socday ciidankaa kaalmeynaya ciidankaa maaragta caawinayay dalkoo dhanna waa sidaas ama ha ahaato jubbada dhexe ama ha ahaato waxaan leeyahay shabeellada dhexe ama ha ahaato shabeellada hoose ama hiiraan ama galguduud ama mudug mudug ama ama ama bokool iyo bay ama jubbooyinka dal kasta sidaasay maaragtay ay ay ay ciidamadu u joogaan marka taasi waa sidaas tan waxaa soo hartay ah taakulaynta dadka runtii waxaa laga yaabaa cawaal maaqan intaas fo ka hayso laakiin dowladda soomaaliyeed haddii dee taakulaba ay ay ay jirtay hadday tahay mid military oo maaragtay muxuu ahaa agabyada ay u baahan yihiin dadka dagaalamayo iyo hadday tahay mid caafimaad oo dadka waxyeelada ay soo gaartay in adeeg caafimaad loo fidiyo iyo hadday tahay adeeg gargaar ee waxyeelada khawaarijta ay geysanayaan ay kamid tahay ceerasha ay tuminayaan in dib loo dayactiro iyo adeegyada lamidka ah ay baabi'inayaan in dib markiiba loo hagaajiyo loo howlgeliyo intaba ma aqaanin intaad aada xogta ka haysa laakiin meel kasta oo dalka kamid a oo dagaaladu ay ka socdaan si wanaagsan bay uga socotaa muxuu ahaa agabka militariga ku dagaalamayaan dadka dagaalka ku jirana dawladdaa fududaysa haddii waxyeela soo gaarto oo hadda dagaalkaas jirto qaayib ka dhacay kuwa ugu dambeeyey waxyeelada ay kasoo gaartay ay kamid yihiin iyo kuwii meelaha kale ku dhaawacmana dawladdaa daryeesho oo daaweysa haddii ay tahay dadka dhibaatada ay u geysanayaanna hiiraan baad joogtaa waad kaba qabtaa intii ceel ee khawaarijta ay kuburisay mid kasta dawladdaa dib u dayactirtay oo dib u hagaajisay oo dib u howlgelisay marka dawladdu waana dadkeedana waa ka horeysaa waana la socotaa baahidoodana waa la howlgelaysaa awoodda ay leedahana runtii si muuqata ayay maanta dadka soomaaliyeed ugu dhiirin gelisay waana ku faraxsannahay waana sii soojinaynaa aad baad u mahadsan tahay cadceed waad mahadsan tahay adiguna waagaag waxaan u gudbayaa dhegeystaha kale ee qadka ku jira fadlan haddii aad maqasho magacaaga noo sheegay halkaad joogto su-aasha aad wasiirka weydiineysana soo daa
abubakar waa ku salaamay wasiir waana idin salaamay dhammaan v o adayga shacbiga soomaaliyeed oo dhegeysanay halkeed joogtaa abubakar wasiir waxaan joogaa portland oregon maraykanka a maraykan ayaan joogaa waxaan ku weydii lahay wasiir cadaala maadaama dagaalkii uu ka socdo gobollada maxaa u diiday in caasimada laga bilaabo oo ah xudinta ay soomaali ugu badan tahay population ahaan isla markaana nabadgelyadeeda ay aysan fiicnayn oo maalin walba qarax ka dhacaya maxaa u diiday magaalada muqdisho in laga bilaabo dagaalka
aad baad umahadsan tahay jawaabta dhegeyso haye wasiir waad mahadsan tahay walaalka abubakar aad baad umahadsan tahay dareenkaaga waad ku mahadsantahay orta waxaan rabaa walaal sidaad sheegtay magaalada muqdisho waa caasimadii dalka waa meeshii maskaxdii iyo maalkii ummadda soomaaliyeed ay muxuu ahaa taalay khawaarijta waxaan ka warhaynaa markii ay gobollada kusoo jabeen oo waxyeella ay kusoo gaartay in si dhuumaaleysi ah ay isugu dayayaan in magaalooyinka waaweyn ee muqdisho ay ugu horeysa ay maaragta galaan iyo sidoo kaleeto si ay dareenka dadka u weeciyaan oo ay cabsigeli u abuuraan inay isku dayaan in sidii dhaqanka u ahaydba marka la xanuujiyo ee qimaha dagaalka looga adkaado inay shacabka ka aargoostaan oo shacabka ay maaragtay kusoo noqdaan oo meelaha jilicsan ee dadweynaha ay maaragtay isku qarxiyaan marka runtii horta taa taa waxaan rabnaa dalka soomaaliyeed inay ka feejignaadaanna ay dareensanaadaan waxaa kuu soo haray dawladdu howlgallo runtii xoog lahaa magaalada muqdisho ka socda khawaarijta waa lagula dagaalamay waana looga adkaaday waana lagu raadjoogaa qorshayaal badan ay lahayenna waa la fushiriyey waxaa laga yaabaa dad badan inaysan fahamsanayn weerarkii hadda ugu dambeeyay ugu xanuunka badnaa ee dadkii badnaa inooga shahiideen zooda two iyaga oo maaragtay meel babliga isku qarxiyey oo qaybo badan oo kamid a iyaguba sida ay qirteen oo maaragtay haddii aad dhegeysato horjoogayaashooda qaarkood ay qiranayeen in loo diiday oo ciidamadu ay maaragtay ku daba jireen laftirkooda ay qirteen inay meelo maaragtay publica dhexdiisa ama shacabka dhexdiisa ay ay isku qarxiyeen marka magaalada muqdisho muxuu ah abubakar lagama jiifo howlgallo xoogla ayaa ka socda insha allahu tacaala haddana qorshayaal xoog leh oo la rabo magaalada muqdisho xasirinteeda in kor loogu sii qaado ayaa socda dadka magaalada muqdishona runtii waxaa laga yaabaa maraykan baa joogtaahe in labadaada aadan xog badan ka haynin laakiin guryahoodii bay u diideen khawaarijta inay maaragta ka kireeyaan ganacsatadii baa diiday xoolihii maaragta muxuu khawaarijta ay ka qaadan jireen masaajidadii magaalada muqdisho maalin kasta culimadii iyo wasaaradii iyo taagan yihiin oo khawaarijtii iyo ficilkoodii laga baleecaynayaa cabsidii baa zuulaysa oo dadkii baa banaanka usoo baxay oo khawaarijta ku dhiiranaya marka isbedel xawli ah oo la jaan qaadaya kan gobolada ka socda ayaa magaalada muqdisho muxuu ahaa iyadana ka socda aad baad u mahadsan tahay wasiir abubakar adna waad mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeya baan siinayaa oo qadka haatan ku jira inuu guru ceel joogo baan rajaynaya fadlan magacaaga noogu bilow halka aad joogtana iga sax su-aasha aad doonaysa inaad wasiirka weydiisana soo daa guruceel waayahay dhegeystahaas waan ishaleeli weyney waayahay ugu dambayntii dhinaca warbaahinta dhowaanahan waxaad soo saarteen habraacyo aad doonaysaan in wariyayaasha marka ay noqoto arrinta al-shabaab in ay habraacaas maraan maxaa ka hirgalay warbaahintu ma u hoggaansantay maxaana ay yihiin mid iyo laba haddaad naga xusuusin karto qodobada ugu muhiimsanaa habraacaas jacfar waa mahadsanta walaalkay horta waxaan rabaa inaan soxo arrintaan soo saarnay waxay qayb si aan waxay horta qayb ka ahaadin saddexda furimood ee dawladdu ay kala dagaalamayso muxuu aha khawaarijta ee ah dagaalka tooska ah iyo dagaalka dhaqaalaha iyo dagaalka fikirka saddexdaas dagaal mid kamida ayuu ahaa dagaalkan ma kusayn oo runtii gaaruma ahayn waana hore waxa waxaa laga yaaba arrin xagga fahamka u baahan inay tahay wariyaasha warbaahinta rasmiga ka shaqeeya aada umay quseyn arrintaan soo saarnay si guud waxaan uga hadlayna dadka soomaaliyeed ee isticmaala gaar ahaan xoogooda iyo dadka isticmaala social media ama baraha bulshada waxa loo yaqaano in laba laba arrimood bay ku saabsaneed mid waxay ahayd in dawlad ahaan aan mamnuucnay oo la caanaandimeeyey warbaahinta khawaarijtu ay lahayd ee ay isticmaali jirtay websaydyada amba idaacadaha ama fariisimada muxuu ahaa baraha bulshada ay ku lahaayeen in la mamnuucay oo la baabiyey oo dembi ay tahay waxaan soomaaliya laga ogolan inay tahay midda labaadna waxay ahayd in dadka soomaalida aan uga digno in fariimaha khawaarijtu aanay dhex marin aaladaha warbaahineeda ay leeyihiin oo u badan midda ay bulshada ku xayirto oo runtii hadda saameyn weyn kua dadka waxaan ku faraxsanahay caawa markaa inaan kuu sheego labadiiba inay sidii aan ugu talagalnay wax ka badan boqolkiiba sagaashan iyo iyo shan aan ku guuleysanay waa marda koowaada waxaan baadiinay oo aan xirnay boqolaal shan boqol lix boqol wax ku dhow oo ah aanado warbaahineed oo khawaarijta ay isticmaalayso oo magacyo kala duwan lahaa oo dad aada u tiro badan ay maxuaha ku tixnaayeen oo fariimaha argixisada ay u gudbi jireen taa waan gaarnay oo waa mamnuucnay oo wadanka maaragta muxuu ahaa iyo gudaha iyo dibaddaba maanta kama kama kama kama lagama isticmaalo fariintoodana maaragtay argagaxale ee maarata cabsigeynta kama kuma gudubto laba waxaan runtii ku faraxsanahay dadkeenu inay ku baraarugeen oo da dadkeenu markii horeba may rabin oo qanaaca ay khawaarijta ku qabeen inaanay gudbinayna waxaa laga yaabaa inay u baahnaayeen in lagu baraarujiyo iyaguna sidii aan rabna ayay maaragta u dhaqmeen arrinta saddexaadna waxay tahay runtii inaan halkan uguna mahad celiyo kuna faraxsana dadka soomaaliyeedna u sheegno in inta badan platformyada ama maxuu ahaa hay-adaha muxuua caalamiga ah ee adeegyadaas leh oo ay kamid tahay facebook oo ay kamid tahay twitter oo ay kamid tahay telegram oo ay kamid tahay tiktok in aan muxuu ahaa dawlad ahaan isla jaan qaadnay sidaas daraadeedna aan heshiis iyo damgarad muxuu ahaa iyo iyo fahmida aan ka gaarnay oo maanta aadaan makaalia rasmi arrintaa uga wada shaqeyno oo aynan ogolayn in soomaaliya argagixisada iyo khawaarijta aaladahooda dhex maraan taana waan xaqiijinay warbaahinta rasmiga ahi mar horay joojisay runtii inay khawaarijta fariimahooda ay faafiso waa u mahad celinaynaa wariyaal soomaaliyeed la-aantoodna baraaruga maanta soomaaliyeed meesha maanta dadka runtii ma aanay gaasiisnaadeen aad iyo aadna waanu mahad celinaynaa waana sii wadaynaa insha allah adigana aad baad u mahadsan tahay wasiir waa mahadsantaa sax aad ayuu u mahadsan yahay dhegaystayaalkaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan sheekh yuusuf alcadaala waxa uu marti ku ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan intaynu barnaamijkan lamida dib ugu kulmayno mar kale waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay jacfar kuukay oo nala socodsiinayey soona diyaariyey barnaamijka wicitaanka dhegaysta halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna aanu eegno wararka naga soo gaaraya dhinaca xeryaha qaxootiga dhadhaab nuur sheekh faarax xildhibaanka baarlamaanka hoose ee ismaamulka gaarisa ee laga soo doorto deegaanka jaraajilaah ee degmada faafi ayaa waxa uu ka hadlay saamaynta ay abaarta iyo dhirta la jaraa ku yeelatay deegaanka laga soo doorto waxaana uu xildhibaanku dadka deegaanka iyo kuwa qaxootigaba ku booriyey inay xil iska saaraan ilaalinta deegaanka warbixintan waxaa soo diray axmed cabdulaahi jaamac oo ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab
xildhibaan nuur xaaji faarax waxa uu sheegay in dadka deegaanka laga soo doorto oo u badan xoolo dhaqato ay saameyn ku yeesheen abaaro isxigxigay oo deegaanka ka jiray dhowrkii xilli roobaadee lasoo dhaafay waxaana uu xildhibaanku intaa ku daray inuu deegaanka ka jiro xaalaf lagu hayo dhirta gaar ahaan geedka abaqa arrintaa oo sida uu sheegay xaaladda uga sii dari karta dadka waa meeshan waa dadka xooldhaqata waaye maaragtay taranihii hadda lasoo dhaafay abaar xun baa ka jirtay abaartaasoo maaragtay dhib weyn keentay xoolihii ay dhammaadeen isla markaa haddana dhibka weyn oo maarata maanta hadda meeshan maanta keenta inaan ka hadlo waa xagga dhirta gaas ahaan geedaha maaragtay abaqa ah dadka qaxootida hadda maxay bilaabeen tobanka sana hadda lasoo dhaafay maxay bilaabeen inay maaragtay dhirta ay aad u guraan waagi hore dhirtay guran jireen kamooraha maaragtay oo geedaha kale mareerka garaska iyo maaragtay dhayleyga oo maaragtay maarata guryaha ku dhisanaayeen oo maaragtay nooloshii dadka xooldhaqatada ah geedihii geedka la dhihi jiray abaqa waxaan u maynaynaa maanta haddii oo haddaan maaragtay loo dhaamin waxaan u arkayaa inay la dhihi doono beri baa geed abaq ah yaa jiri jiray xildhibaanku waxa uu sheegay in aanay deegaanka ka howlgelin waaxda dowladda kenya u qaabilsan ilaalinta deegaanka taasina ay fursad siisay dadka ka ganacsada dhuxusha oo goynaya dhirta qoyan dowladda kenyana maanta dadka dhirta ilaalin jiray oo ladhaho forest department forest department gaarisa county oo dhan forest department la dhihi mar jiro marka taasoo dhib weyn noogu keentay dowladda la dhihi jiray maaragtay kenya forest and wildlife hadda gaarisa wax ku sugan ma leh dhowr jeer baan tegey hadda muddo maarata shan lix beri waa ku noqonayay laakiin wax ka soo baxo ma leh xaalufka deegaanka iyo dhirta qoyan oo la goynayo waxaa inta badan lagu eedeeyaa dadka qaxootiga ah laakiin xildhibaanka baarlamaanka hoose ee ismaamulka gaarisa ee laga soo doorto degmada faafi nuur xaaji faarax waxa uu sheegay inaanu si gaara xaalufka ugu eedayn karin dadka qaxootiga ah hase yeeshee qof walba oo deegaanka ku sugan qaxooti iyo deegaanba uu xil ka saaran yahay ilaalinta deegaanka dhirta hadda aniga ma dhihi kara qaxooti keliya waa ugeesti kortaa ilaa maxaan u leeyahay dadweynaha dadka jarajira degan oo dhan qaxooti ahaya iyo degma ahaya waa ina dhirta aad loo ilaaliyaa oo maaragtay dhulkan ilaa waxaa lagu noolaya waa xoole xoolihii haddii maaragtay geedihii la daba tiro meel hadhow ari daaqaay mase geel daaqaay inaysan jirayn marka waxaan saa u leeyahay aad ugu adkaynayaa dadweynaha qaxootida iyo dadweynaha wadaniga oo dhan xildhibaanka oo maalmihii dambe socdaal shaqo ku joogay deegaanka ayaa meelaha u booqday waxaa ka mid ah xerada xagardheera oo ay ku nool yihiin in ka badan boqol kun oo qof oo qaxooti ah waxaana uu xildhibaanku sheegay in fayadhowrka xeradu uu yahay mid aad u liita arrintaana uu kala hadlay hay-adaha samafalka waagi hore hay-adaha keer iyo habeenihii maaragtay oo wooshka qashinka aruun jirin oo maaragtay waa naafadba meesha muuqatay laakiin hadda dhib weyn baa ka socda marka hadda maanta maxaan leeyahay hadda maanta saanka ilaa daran maxaan u jooga ninkii yuenta u weyn oo aan ku dhahay xaradan xagardheere waa in lagu sameeyaa maarami waa inay waddooyinka lahaqaa waddooyinka la hagaajiyaa ilaa maarata waa in nadaafad la sameeyo oo contraction contract lagu bixiyo in meeshan maaram waddooyinka laga dhigo ilaa qashinkii iyo hadda maxaas dhexgalay qashinkii iyo meeshu wax wasaqda yaalay marka ilmahana waa ilma yar waa iska ciyaarayaan marka saas halis baa lagu jiraa marka dadweynaha maxaan leeyahay aad aad aad u fiirsada xildhibaanku waxa uu xusay in inta uu joogo deegaanka uu kulamo la qaadanayo bulshada deegaanka iyo kuwa qaxootiga ah uuna muhiimadda koowaad siinayo nabad kuwada noolaanshaha dadka deegaanka iyo kuwa qaxootiga ah iyo ilaalinta deegaanka axmed cabdulaahi jaamac v o a xeryaha dhadhaab
wali waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada galabta iyo wararka v o a haatanna bal dad yahow adduunka allah u naxariistee fanaanka xasan maxamed suleymaan tube codkiisa ayaan markaana idiin soo gudbinaynaa iyo heestan raalli ahaada codka aad maqlaysaan waa fanaanadda kinsi xajaada nala dhegaysta baahinteennii galabta iyo wararka v o a ayaa dhegaystayaal intaasi ku eg dhinaca iskudabaridka idaacadda waxau ahaa bashiir abikare cabdulaahi waxaa idinla socodsiinaysay anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayno waxaan dhammaantiin idin leenahay galab wanaagsan
wagorayalnaw jaban naftii garabs weyda waqtiguna gumeeya